bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh raafeele dhegeystayaal qodobada wararka warsan raabtansin haytonamay baankawiina wararkiinka dambo ee guddoomiyihii gobolka nugaal oo xaliili ka dilay magaalada garowe ee puntland ciidamada ammaanka ee puntland howlgale iyo kusuubiyeen dilka kureed magaalada garowe dowladda soomaaliya weliba ku hadlay qaraxagii kudhiib magaalada garowe ee laka dilay guddoomiyihii nugaal madaxweynaha maamul goboleedka puntland weliba amarsi hay-ado amniga maamul goboleedka puntland howlgalka nabadilaalinta midooda afrika ee soomaaliya amisomna miba xadidana dhammaan galowka iyo kubahowka xerada milatariga ee xalana ee magaalada caasimadda ee muqdisho doga magaalada muqdisho miba amra intii la heli hoteelada iyo maqaayado ka yaala magaalada muqdisho guutaanba qaaradda afrika fayraska korona iyo miba culayska sheenay dhinyo badan oo dhaqaalaga mibaan u surimay inta badan ganacsiyada laakiin miba jaradad ku faa'iidi cudurka adduunka saameey ee coronafirus ra-iisul wasaaraha britain ee karantiilka ka jara ee cudurka coronafirus laku helina fariinyo amdari dadka fiyaaw ee britishka
media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
akhyaara hiraafeyla taariikhda waliba ka beeganta soddonka bilo saddexaad ee maarsa sanadka labada kun iyo labaatanka hiraab isniin owha ka dhawaada warkii oo faahfaahsan mayba magaalada garowe ee puntland laka dilay amiinkii xalay haytay guddoomiyigii gobolka nugaal wasiirka arrimo amniga ee puntland maxamed cabdiraxmaan oo la hadlay warbaahinta maxalliga iyo miba uusa faahfaahin ku biyey qaraxgii kudhigi guda magaalada garowe wasiirkii sheegay intii qofa hasmiida ami yuusef maqramnimadii xalay iska qarxi guddoomiyaha gobolka nugaal cabdisalaan xasan xirsi oo uu isugu heliyay taliigii hore ee qaybta beleyska gobolka nugaal gaashaanle sare faarax cabdiraxmaan warsame wasiirka intaasay ka dar intii guddoomiye ku jira iyo weliba gaashaanle sare faaraxa iyo lamadaba ka dhaawacmeen qaraxga markii hore weliba guddoomiyiga markii dambe dhaawacan dhimadi saas oo kale qof shacab ayaa la sheegay intii usa dhaawacmi wasiirka iyo walla kuweydiy qaraxgaas iyo weliba dilan gobodi maybana sheegay intii lahaatan jarna cidlan gobodi laakiin mayba dareere yeeri oo lagale laga xaqiijiyo amniga magaalada caasimadda ee puntland ee garowe oo ku mid ahaytay deegaanada nabdoon ee soomaaliya iyo xalay weerarku edlan ku hadalhay maybana wasiirka uuse sheegay intii arrintaasay tallaabo laku qaado doona dhiniyo kalena ciidamada amniga ee puntland iyo howlgalo kuwada hiraabto magaalada garowe magaalada garowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland mayba ku dareeray baaritaaniyo wadan ciidamada ammaanka madi weerar ismiidaamin ee olan adeegsaday xalay kudhii xarunta gobolka nugaal ciidamadii baarahay xaafado baabuurta iyo weliba goobo si gaaraya oo anbar tilmaamsadaayen islamarkaaseniyo ku tuhmayeen intilaha ku abaabuli baabuurka qaraxaga la adeegsaday dhinin kale madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni yalaamo ammaanka miba u safaray inti howlgalada iyo joogteen islamarkaaseyna dadka ismiidaamintaas ku dambooya galantaha ka dhigan wasiirka arrimo guda iyo dowlada hoose yomibaa usa ka amaray intii dejiyaan laamo amniga qorshe deg deg oo laku qabado ammaanka waana diiradda laka saaro dadka weerarka ku dambooyey al-shabaab iyo sheegatay mas-uuliyadda weerarkii kudhigi garoobe ee laka dili guddoomiyihii gobolka nugaal ee puntland iyo weliba askar la dareertay saraakiila ciidamada nabadsugyadda puntland ee lankasaw b s f ta yomibaa sheegeen intii qaadeen tallaabooyin ku dhan ah weerarkii laka dili guddoomiyihii gobolka nugaal cabdisalaan xasan xirsi dhiniyo kalena dowladda federaalk soomaaliya ee ku hadlay qaraxgii kudhii magaalada garowe wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo cambaaray qaraxgii kudhii magaalada garowe ee sheegay intii falkun usa muujiyeen sida al-shabaab iyo dadkan dhibaateeyeen wasiirkii tilmaamay intii shacabkii dowladda soomaaliyeed iyo heeganka jaran ku horseedowka cudurka corona oo eh masiibo caalami ah al-shabaabna iyo shacabkasi dhibaatan jeysadahayan wasiir maare ayaan ka baaqi shacabka soomaaliyeed inti midnimo iyo weliba wada jaryo gudaba marxaladda adag waana galantiyo kukuxurooban al-shabaab iyo eri wasiirka miban ka damboyntii isku tacsiday dhimashada guddoomiyaha gobolka nugaal marxuum cabdisalaan xasan xirsi mabaan ilaahay caafimaad deg deg aan ku toogay saraakiil la ciidan iyo dhammaan dadkii dhibaatada ku deertay qaraxaas madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni oo weheliyo madaxweyne ku-xigeenka puntland ee maamulkaas axmed cilmi cusmaan karaash iyo kulan la qaadan guddiga amniga iyo liba guddigan qaabilsan ku horseedo ku cudurka corona guddoonka lamada guddi iyo warbixinsi madaxweynaga iyo madaxweyne ku-xigeenka mibana ku warbiyeen xaaladda guud ee ammaanka puntland iyo sdhilanka diyaar garoobaha ku horseedo ku cudurka corona oo adduunka ka faafi kulanka amti badan yalan ku hadla sidii puntland dowladda iyo weliba shacabka lagu xoojii lahay kuhorseeda ku cudurka coronavirus nibana laha ku saaray go-aano dhowr e howlgalka nabad ilaalinta midooda africa ee soomaaliya amisom iyo miba xadideena dhammaan galowka iyo weliba kubahowka xerada milatariga xalane ee muqdisho ka taala amisom miba sheegtay intii xerada iyo xayiraad saari doonaan muddo soddon hamiig ah cudurka coronavirus dartiisa bayaan uu sahasaari howlgalkii mibalka sheegay intii oo tixgeliyaan baahida lanqaba intii la xakamay oo lanfaafna cudurka corona ee safmarkee saas oo kale la dhowro caafimaadka iyo weliba badqabka dadka degan xeradaas iyo weliba haano habooqdowba iyo amisom miba xerada xalaniyaha ka rugtay xayraad muddo soddon hamiin oo ku bilaabdaasa hamiinkii xalay hayti oo taariikhdana labaatan sagaal ka hayti tallaabadaas iyo redlanka fiiriya haddii iyo baahe kale habata xerada mayba sababaasa inti la surin dhammaan howlogii dhismaga dhaqdhaqaaqa baabuurta saadka iyo weliba howlo kale ee ganacsiga xerada iyo weliba dukaamada iyo weliba adeega baabuurta laka dhigow bayaanka iyo dhininka laka sheegay intii kooxo biya oo adeega asaasiga iyo lanfiiriya oo kiiskiis iyo weliba xaaladii gaarka lan ogolaado doon intii u hogalaan xerada jimaaday iyo xafiiska jamciyadda qurmo kudhexayta ee soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka dalka soomaaliya maba xaqiijiyeen intii kiiska saddexaad ee coronavirus laku helay magaalada muqdisho gaar ahaana xerada milatariga ee xalane qofka xanuunkan laku helay iyo miba laka sheegay intiuse ay ajnabi la shaqeeya hay-ado qaramada midoobay jamciyadda qurmo kudhexayd iyo sheegtay intii xanuunkan uuse si adag la tacaalayn waana qaadayn tallaabooyin diyaargarow iyo weliba qaabkii lan xakamay lahay cudurka coronavirus guddoomiyaga maamulka gobolka banaadir waana ee doga muqdisho cumar maxamuud maxamed iyo shir guddoomiye shirkii toddobaadlaga ee maamulka gobolka banaadir kaasi oo kudhiya xarunta degmada shangaani shirka oo ku qayb galeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaaftii diinta guddoomiyaga guddiga qaranka ee abaabulka iyo weliba wacyigelinta iyo lan ku hadlay caabuqa covid toban sagaal ee dhibaatada xoogan adduunka ka hay doga muqdishiyo mibaa use shirka amti dareeri amaray inti la surunjin inistarerowka bulshada silanku dheerada walwalba oo sheeno kora caabuqa covid toban sagaal oo eeko si fudud nisku qaado kora taabadowka iyo weliba neefta use oona arabka ka adkay muqaayado iyo weliba hoteelada kiyaala liido si bulshada iyo oniska seena afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax cumar xasan oo kulanka kudib faahfaahin kubiya sheegay intii la og la ogiy intii caabuqa corona si sahlan nisku gudbi kora islamarkaasoni wadan wacyigelinka eedanku horseedowka caabuqa anku horeyn miba la fasaxay iskuullada dalka silin yaray in iskoowka bulshada mibana laha saaray marka eedan intii hoteelada iyo weliba maqaayado muqdisho saas oo kale naniska kooyi korna saas oo kale miba faray bulshada intii oon hogaansiman fariimo wacyigelinta ee wasaaradda caafimaadka iyo weliba waxda caafimaadka dowladda hoose xamar oona si wada jir ee barnaamijyada wacyigelinta iyo aan isku kaalada doonaan wasaaradda caafimaadka wasaaradda awqaafta iyo diinta iyo weliba guddiga qaran ee abaabulka iyo wacyigelinta iyo maamulka gobolka banaadir suranku warkaasi wuxuu ku ahaa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo guud aan qaaradda africa viruska corona iyo culayska shaani dhiniyo badan oo dhaqaalaga eh maybana surumay inta badan ganacsiga laakiin maba jare dadku faa'iidi cudurka adduunka saamay ee coronavirusa tusaale ahaan ganacska ganacsadowka ama ganacsatada malaa'ika freshka ee dalka kenya ayaa faa'iido badan ku suubi baahida iyo shacabkan qaban hilibkeed madii la surunji malaa'ikii laha ku dhoofii jare waddanka shiinaha kalluumaysatada xeebta dunga ee xerada victoria yimiba sifayla kushal dareere ka ganacsadowka malaa'ika sicirka malaa'ikana meba uuse kor an ka hay boqolkiiba afartun lamadii toddobaad ee laha dhaafi sababtana viruska corona dartiisu maba yaraaday malaa'ikii laha ku dhoofii jiray dalka shiinaha oo eh meelihiisu cudurkaa ku bilaawday dadkana meba welil xooguunku qabana gaadadowka wal kasta oo unku kuwayo dalka shiinaha labadaas arrimood yo koran qaadi baahida lanqaba malaa'ika inti laha ku dabada kenya qayb ku mid eh anka damboyntiina ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson ee karantiilka ka jarwaana qaba cudurka coronavirus iyo bulshada britishka ee caafimaadka qaba fariinhandiri isoo cudurka qaba ra-iisul wasaaraha dalka britain iyo miba fariindigni oo qoraale usandiray shacabka dalkaas miba sheegay inti shacabkiyo rahan tallaabooyinkiyo hanjeediya in khubarada caafimaadka si naftiyo aan ku badbaadiyan cudurka safmarka ee master boris johnson oo karantiilka jara madila ku helay viruska covid sagaal iyo sheegay inti haddii lambaahada inti dowladii hirgeleeda tallaabooyin adag oo hor la diyaarinayay muwaadiniinta dalkaas iyo markiiu kusugiyan meel idoosho ku basan maybwa intiyo rahan yeeri tallaabooyinkuu hajeediyan xirfadlayaalka caafimaadka tallaabooyinka dowladda qaadaase maybaan qaadaase bulshada dartiya maadaama dowladda la ka eeday inti weli in qaadna tallaabooyin adag yeeri boris johnson oo karantiilka ka jara fariinta qoraalka ee qoysasku badan soddon milyan oo idoosho lakadeersi daacadnimada fariinta ra-iisul wasaaraha mibaa dowladda yay ka qarash garaysay shan dhibisinsiyeed milyan oo geni e miba fadaanaya ley george bonson oo karantiilka ka jara intii landhalilsan faafowka cudurka corona islamarkaasayna si adag landhuguusadiyalay fariimo khubarada caafimaadka markasa hajeediyahayan dalka britain iyo cudurka coronavirus miba laku helay dad ku badan tuma-i todoba kun meelayon amuudan tiro ku badan kun qof shalay shaleediye miba cudurku nka amuuday britain lama boqol iyo lixdan qof warkiina intaninka dhegeystayaa